Waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysa xiisada dagaal ee u dhaxaysa dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo laga cabsi qabo inuu ka dhex qarxo dagaal qaraar ayaa waxaa dhanka kale warar soo baxaya tibaaxayaan in sawirro ay qaadeen dayax-gacmeedyada ay muujinayaan saldhigyo waaweyn oo ay ciidanka xukuumadda Asmara ka samaysteen magaalada Salambasa ee gobolka Tigray halkaas oo ay joogaan ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Eritrea warbixinno ay qortay warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in sawirradani ay yihiin cadaymihii ugu horreeyay ee muujinaya in ciidanka dowladda Eritrea ay saldhigyo waaweyn ka samaysteen gudaha Itoobiya. Xogaha ayaa tilmaamaya in saldhigyadani marka loo barbardhigo xarumihii hore ee ay ciidanka Eritrea ku lahaayeen gobolka ay toban jibbaar ka badan yihiin kuwan cusub. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan ayaana waxaa sii kordhayay ciidanka Eritrea ee gudaha u galaya Itoobiya. Dadka la socda siyaasadda labadani dal ayaa aaminsan in kumanaan Eritreyaan ah ay ku sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah dhulka Itoobiya. Tani ayaa ka dhigan in maamulka Abiy Axmed uu markiisii ugu horreysay qirto in ciidamo ka tirsan Eritrea ay ku sugan yihiin gudaha dalkiisa. Xiisaddan colaadeed ayaa laga cabsi qabaa in ay halis geliso heshiiskii lagu soo afharay dagaalkii gobolka Tigray oo la gaaray laba sano ka hor. Si kastaba, saasaan colaadeed oo xooggan ayaa laga dareemayaa Eritrea iyo Itoobiya oo waayadii ugu dambaysayba isku xusul duubanayay, iyadoo khubarada Geeska Afrika ee u dhundaloola arrimahan sheegayaan in dagaal lagu hoobto uu qarka u saaran yahay inuu ka bilowdo gobolka.